bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii labiyo sagaashanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba isla markaana waa darsigii saddexaad ee ku saabsan taariikh nololeedka ramla binta abi sufyaan ummu xabiiba oo umulmuminiin ahayd radia allahu tacaala canha wa ardaaha iyo qeybta koobaad oo taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahda waxshi bni xarb labadaas yuu ka kooban yahay labadaas qeybood ayuu ka kooban yahay darsigani wuxuuna ka bilaabanayaa safxadda saddex boqol iyo koob iyo soddon waa gebagabadii umu umulmuminiina oo umu xabiiba ah ramla binta abi sufyaan radia allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi umu xabiiba waxay tidhi falamaa markii wasala uu isoo gaadhay almaalu falamaa markii wasala uu soo gaadhay almaalu maalkii waa meherkii afarta boqol ee dirham ahaa diinaar ahaa ee uu bixiyey ee abraha waxaan u jeedaa najaashe ilaya aniga markuu isoo gaadhay arsaltu waxaan u diray ilaa abrahata gabadha iigu bishaaraysay khabarkan wanaagsan ee naftayda badbaadiyey allatii abrahadii basharatnii ii bishaaraysay khamsiina mithqaalan konton mithqaal oo min adahabi dahaba ayaan u diray wax lagu miisaami jiray uun dahabka wa qultu waxaan ku yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa actaytuki midku siiyey midku siisay ayaan ahaa dhe innii anigu kuntu waxaan ahaa actaytuka midku siisay maa actaytu wixii aan ku siiyey xiina markii bashartani adii bishaaraysay walam yakun ma uusan ahayn cindii aniga agtayda yowma-idin maalinta ayada markaad ii bishaaraysay maalun wax lacaga ma haysanin wax maal a ma haysanin waxaan ku siiyey oo keliyata wixii aniga aan dahab iyo jijiman iyo aan haystay oo keliyata famaa huwa arrintu muusan ahaanin ilaa qaliilin wax yar maahane yacni laga bilaabo markaad ii bishaaraysay ilaa hadda wax yarunbaa gudbay xataa jaa-at ilaa ay ii timaado abrahatu abraha ilaya aniga ay ii timaado haddana mar kale oo waradad ay ii soo celiso adahaba dahabkii aan siiyey wax lagu daam aan siiyey ayay iisoo celisay dhinaca kale wa akhrajat waxay soo bixisay xuqan weel weel inagu aynu naqaano maaha waa mee waa weel cadarka lagu rito haweenku cadarka ku ritaan cadarka iyo waxyaabaha carfaya weel ay ku ritaan boorso iska dheh xuqan boorso boorsadaasoo fiihi uu ku jira alxulaa wax alla wixii dahab iyo waxa la isku qurxiyo uu ku jiro alladii kuwaasoo kuntu aan ahaa actaytuhaa gabadhan mid aan siiyey actaytuhaa xuladan iyo waxyaalahan lagu xaragoodo aan siiyey iyaha iyada marka ii bishaaraysay wax alla wixii waayadii siisay dahabkii qoorta ugu jiray iyo kuwii dhagaha ugu jiray iyo kuwii lugaha ugu jiray iyo kuwii gacmaha ugu jiray iyo kulli waxa dhan wayadii siisay markay u bishaaraysay wixii oo dhan bay iisoo celisay tiri faradadtu waxay iisoo celisay dahabkii ilaya aniga aydan mar kale waqaalad waxay tidhi ina dhab ahaantii almelika boqorka qad casama calaya wuxuu igu go-aamiyey uu xukun igu riday weeye allaa aakhuda inaanan kaa qaadan minka adiga shay-an waxba inaanan kaa qaadanin wixeeda dhan u celi buu yihi waa u sheegtay waqad amara wuxuu amar ku siiyey uu faray boqorkii nisaa-u xaasaskiisii an yabcadna inay kuu soo diraan laki adiga bikulli maa cindahunna waxay haystaan oo min adiibi waxa la isku carfiya ah barafuun iyo cadar iyo wax walba falamaa markii kaana uu ahaaday alqadu berri maalintii la meheriyey maalinteedii ka dambeysay jaa-atnii waxay ii keentay haddana abraha biwarsin cusbur ayaa ii keentay waa waxay haweenku isu qurxiyaan isna wacuudin iyo cuudka la shito ee ee udgoon cuud unbaan idhahnaa inagu iyo wa cambarin iyo cambar cambarkuna waa wax kale oo car- oo caraf ah oo laysku carfiyo uma markaa kadib qaalad lii waxay igu tidhi inna lii aniga waxaan leeyahay xaajatan baahi cindaka agtaada yani waxbaan kaaga baahanahay faqultu waxaan idhi "Ma- wamaa hiya maxay tahay waxaan adiga baahan tahay faqaalad waxay tihi laqad aslamtu waan islaamay watabactu waxaan raacay diina muxamedin nebi muxamed diintiisoo islaamka ayaan raacay ee faqre i iga gaadhsii salaan faqre i iga gaadhsii cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam minii aniga assalaama salaam iga gaadhsii igu salaan nabiga wa aclimiihi una sheeg oo ogeysii annii anigu aamantu inaan rumeeyey billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa inaan rumeeyey walaa tansi daaliki walaa tansi daalika arrintaana marna ha iloobin uma markaa kadib jahazatnii way diyaarisay way aanba bixisay uma markaa kadib innii anigu xumiltu waxaa la ii geeyey ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay ayaa la ii geeyey oo la ii galbiyey ilaan xaaska marka la guursado waa la galbiyaaye falamaa markii laqaytu aan rasuulka la kulmay oon arkay akhbartuhu waxaan u sheegay bimaa wixii kaana ahaaday oo min amri lkhidba doonitaankii uu nabigu isoo doonay uu isoo doontay uu isoo fadhiistay wixii sheekadeedii oo dhan baan u sheegay iyo waa wamaa wixii facaltuhu aan sameeyey maca abraha abraha wixii aan aan siiyey waxaan alaab siiyey iyo say igu soo celisay iyo wa aqra'tuhu waxaan ka gaadhsiiyey minhaa nabiga waxaan gaadhsiiyey minhaa abraha waxaan ka gaadhsiiyey assalaama salaantay iisoo dhiibteen waan ka gaadhsiiyey fa sura wuu ku farxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bikhabarihaa warkeeda ayuu ku farxay rasuulku wuxuu ku farxi jiray ruux kasta oo soo islaamo oo alla alla subxaana wa tacaala uu naarta ka badbaadiyo wa qaala wuxuu yihi wacalayha assalaam intaasaaba ku filan nabiga ayaa saas yidhi wacalayha assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahayna wuu aqbalayaa qofkuu nabigu saas yidhaahdo aad bay u nasiib badnayd sax laakiin nabiga maysan la kulmin intaa waxaa ku eg ee qaybtii ku saabsanayd ama gebagabada u ahayd ee umul mu'miniina ummu xabiiba radia allahu tacaala canha taariikh nololeedkeedii haddana waxaan bilaabaynaa qaybta koobaad ee ninka la yidhaahdo waxshi ibni xarb isaga waxaa la yidhi oo mu'arikhiinta ama taariikyahanadu ay ka yidhaheen qatala wuxuu dilay khayra annaasi dadka ninkii ugu khayr ka badnaa bacda muxamedin nabiga kadib sala allahu calayhi wasalama waqad waa xamse eh wa qatala wuxuu dilay shara annaasi dadkana kii ugu shar badnaa ayuu dilay haddana aydan oo waa musalimat alkadaabe marka ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabuhu xamse ka yimid waxaa ka mid a sayidu shuhadaai xamsa shuhadadoo dhan sayidkeeda waa xamsa man waa kuma haadaa kani waa kuma alladii kaasoo admaa ka dhiijiyey fu-aada rasuulillaahi rasuulka ilaahay qalbigiisa ninka ka dhiijiyey waa kuma xiina markii ka- uu ka dhiijiyey qatala uu dilay camahu adeerkii xamsa ahaa ibnu cabdilmutalib yowma uxud maalintii uxud uu dilay waa kuma kaasi uma haddana waa kuma ninkaasi kaasoo shafaa shafaa dhayay ama bogsiiyey quluuba almuslimiina muslimiinta quluubtooda dhayay oo burcadka mariyey xiina markii qatala uu dilay musaylimat alkadaab musaylimat alkadaab uu dilay yowma alyamaama maalintii yamaama innahu ninkaasi waxshiy ibnu xarb nin la yidhaha weeye waxsh ibnu xarb alxabashiyu ee afrikaanka ahaa saan iska dhe afrikaanka oo dhan bay dhihi jireen carabtui ay xabashi dhihi jireen almukana ee kunyadiisu ahayd biabi dasama shuluq iska dheh ninkii buurnaa malaha saasuu ahaa wa inna lahu ninkaasi wuxuu leeyahay oo u sugnaaday qisatan sheeko caniifatan oo qallafsan xasiinatan oo murug badan daamiyatin oo dhiig daamiyatan oo dhiigu ka da-yo efaaciru amaahi samcaka maqalkaaga adigu amaahi liyarwiya ha kaaga sheekeeya laka adiga ma'saatahu guldarradiisii guldarradii iyo dhibaatadii qabsatay iyo balaayaduu sameeyey guldarradiisii binafsihi naftiisa ha kaaga sheekeeyee maqalkaaga amaahi marka isagiioo bilaabay hadalkii waa kan qaala wuxuu yidhi waxshiyun wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa hulaaman nin dhallinyaro ayaan ahaa raqiiqan oo addoon ah oo lijubayr ibni mutcim nin jubayr ibni mutcim la yidhaahdo uu lahaan jiray jubayr ibni mutcimkaasoo axadi saadati quraysh quraysh madaxdeeda mid ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa camuhu adeerki yacni waa jubayrka adeerki oo tucayma la dhihi jiray qad qutila kii la dilay yowma badrin maalintii beder ayaa la dilay calaa yaddi xamsata ibni cabdilmualib xamza ibni cabdilmualib gacantiisa ayaana lagu sababay xamse ayaa dilay fa xasina wuu tiraanyooday ama wuu wuu murugooday ka murugoonaya waa kuma waa mucim ibni cadiy weeye calayhi ay calaa camihi oo ducaymaa adeerki dilkii la dilay ayuu aada iyo aada uga murugooday ashadd alxusni murugo iyo tiiraanyo tii ugu darayd wa aqsama wuxuu ku dhaartay billaati walcuza labadaas sanam wuxuu ku dhaartay layad aranna inuu u aarayo licammihi adeerki inuu u aarayo walayaqtulanna inuu dilayo qaatilahu adeerka kii dilay oo xamse ah wa jacala wuxuu bilaabay yatarabbasu inuu beegsado bixamsata xamse inuu la beegsado alfurasa haad bal inuu haad ka helo uma markaa kadib lam yamdi ma gudbin calaa daalika arrintaa ayadaa markauu saa u dhaartay oo inuu xamse dilo uu ku dhaartay kama aysan gudbin tawiilu waqtin waqti dheer ma gudbin xataa caqadad ilaa ay ka go-aansato qurayshun quraysh alcasma go-aan ay ka gaadho xataa caqadad ilaa ay ka gaadho oo ay ka saxeexdo qurayshun alcasma go-aan cala alkhuruuji inay baxdo oo maka ay ka baxdo ilaa uxud meesha uxud la yidhaahdo ay u baxdo lilqadaa'i si ay u baabi'iso way hadda qaduuqadaa calaa haddaad maqdo waa baabi'in lilqadaa'i si ay uga takhallusto oo ay u baabi'iso calaa muxamed ibni cabdillaahi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii iyo islaamka say u baabi'iso saasay u baxday ujeedadooda saasay ahayd kow iyo wathari inay u aarto liqatlaaha raggii laga laayay quraysh fii badrin dagaalka beder looga laayay ee toddobaatanka nin ee ninqartooda ama haldoorkooda ahayd fa katabat waxay qoratay ama ay diyaarsatay kataa'ibaha ciidamadeedii katiibada waxaa la yidhaahdaa waa eray uu militarigu isticmaalo oo ku tusinaya qeyb militariga ka mida af soomaaliga waxaa laga yaabaa in urur la yidhaahdo ama ama ama ama horin iyo waxsaas horimo horin iska dheh maxaa jira ururku uu kasii wan yahay katiibadu katiibadaa ka yar kataa'ibaha yani ciidamadeedii unbaa laga wadaa ciidamadeedii ayay diyaarsatay wa jamacat waxay soo urursatay oy meel walba ka keensatay axlaafaha nimankay iskubaxda ahaayeen wax alla wixii heshiiska dhexeeye iskubaha ahaayeen ee isku gaashaanbuur ahaayeen gaashaanbuurtoodii oo dhan ayay soo urursatay wa acaddad waxay diyaarisatay ay diyaargaraysay cuddataha saanadeedii raggiibay diyaarisay saanadiibay diyaarisay waxay u yeedhatay waxalla waxay iskubaha iyo isku gaashaanbuur ahaayeen uma markaa kadib aslamad waxay u dhiibtay qiyaadataha hoggaankeeda ama abbaanduulaheeda sare ilaa abi sufyaan ibni xarb abi sufyaan ibni xarb ilaan isagaa reer bani umaye eh landheeraha soomaalidu waxay tidhaahdaa meeshay haaddu ku xaarto meeshay haaddu ku xaartana waxaa laga wadaa haaddu waxay waxay ku fadhiisataa geedka laanta ugu dheer meesha dhaladiisa ah halkaasay haddee ee ku degi markaasay ku xaari marka waa isticaaro oo oo oo oo qoto dheer wey af soomaaliga oo ninkaasi wuxuu ka dhashay reerka meeshay geedku shimbirtu ku xaarto haddii la yidhaahdo waa dadka ugu tirada badan waayo ama ugu laandheeraysan marka markii quraysh la yidhaahdo ee reer bani umaya yaa kow ahaa marka tirada la yidhaahdo tayana waxaa uun reer bani haashim dheh xag markii tayada la yidhaahdo maxaa jira madaxda iyo dadka sharafta loo dhan reer bani haashim ayay ka dhalan jireen labadoodumna waxay isla ahaayeenba reer bani cabdimanaaf ba isla ahaayeen marka quraysh sharaftoodu iyo madaxnimadii iyo dagaal-yahanimadii halkaasay kusoo wada ururtay qusay ibnu kilaab gaar ahaan nin maaragtay cabdimanaaf iyo wixii ka farcamay inkastoo labadaas reer bani haashim iyo reer bani umaye labadaas ay haddana labadaasna ay noqdeen labada loolamaya faraa wuxuu arkay markay sidaas tahay faraa abu sufyaan faraa waxaa la qumanaatay weeye marka wuxuu u arkay tii indhaha lagu arkaya maaha waa tii ra'yiga iyo maskaxda faraa waxaa la qumanaatay aba abu sufyaan wuxuu arkay an yajcala inuu soo raaciyo macaljeeshi ciidanka daa'ifatan koox aan yarayn oo min caqiilaati quraysh quraysh gabdhaheeda maaragtay gobta ah kulligood waa wada gob eh yani gabdhaha ay madaxdu dhashay ama madaxdu ay qabaan saas wey kuwa madaxdu ay dhashay ama madaxda u dhaxay ama madaxda la dhashay ee qoysaska madaxda ka dhashay yaa laga wada caqiilaadka gob way iska wada yihiin oo miman qolana ka mid a shardiga kalena kaa weeye kuwaasoo qutila la dilay aabaa-uhunna aabbayaashood mid alla midii gabadh kasta oo reer quraysh oo aabbaheed la dilay ow abnaa-uhunna ama wiilal ay dhashay la dilay ow ikhwatuhunna ama walaalahood la dilay ow axadun qof la dilay uun nin oo min dawiihinna ee dadka qoyskooda ah isku dhow yihiin fii badrin lagu dilay inuu kuwaana kusoo daro ragga iyo ciidanka ayuu goostay oo muxuu kusoo dari liyuxamisna si ay u xamaas iyo dhiiri geliyaan aljeysha ciidanka cala alqitaali inuu dagaalamo si ay ugu dhiiri geliyaan iyo wayaxilna inay ka horjoogsadaan duuna rijaali ragga iyo wa duuna alfiraari inay cararaan haweenka markuu arkaya raggu maaragtay xataa isagoo fulinimo hayso haweenkaasuu isleeyahay yayna ku caayin fa kaana waxaa ahaa fii taliicati man haweenkii soo baxay waxa hormuud ka ahaa oo hogaaminayay kuwaasoo kharaja soo raacay macahu ciidanka soo raacay oo min annisaai haweenka ah waxaa ahaa zawjuhu abu sufyaan xaaskiisi oo hind bintu cutba ah saas hind bintu cutba dagaalkii bederna waxaan ku soo aragnay koow dadkii la dilay waxay ahaayeen laba nin oo walaalo ah iyo midkood wiil uu dhalay mubaarasa ahd waa laysu soo baxay saddexdaasibana waxay ahaayeen reer bani umayay ahaayeen saddexdaasi reer bani umayay ahaayeen oo saddexda maxay ahaayeen cutba wa shayba ibna rabiica laba nin oo walaalo ah oo midna cutbo la yidhaah midna midna la yidhaahda maaragta shayba oo ilmo rabiico ah rabiica ibnu umaye meelahaas weeye reer bani umaye waay iyo alwaliid ibnu cutba dhinacan kalena waxaa usoo baxay saddex nin oo reer bani haashim ah waa xamza iyo cali iyo cubeydat ibnu alxaarith ibnu cabdilmualib markaasaa saddexdii reer bani umaye saddexdiiba waa la dilay reer bani haashimna abi cubayda unbaa laga dilay abuucayda abu cubayda yani ibnu alxaarith ibnu cabdilmualib ninka unbaa inta la dhaawacay markii hore ayuu dhintay kadib shahiiday marka hind bintu cutba abu sufyaan baa qaba waa ree oo reer bani umaye odaygeeda ah oday kale oo reer bani umaye hina wuu dhalay wa kaana wuxuu ahaa abuuha iyada aabaheed oo cutba ah wa camuhaa adeerkeed oo shaybe ah wa akhuuhaa walaalkeed oo weliid ah qad qutiluu kuwa la dilay jamiican dhammaantoodba fii bedrin beder lagu dilay marka cutba oo aabbaheeda xamse ayaa dilay sha- ninka la yidhaahdo waliid cali ayaa dilay radia allahu tacaala canhu marka da-da marka da- ayaa lagu waxeeyey ninka la yidhaahdo maya a- maya an- ya ansaxo waxa weeyaan ninka la yidhaahdo shayba waxay isku soo aadeen xamse ayay isku soo aadeen maxaa jira isku ayni bay ahaayeen waliidna cali bay isku soo aadeen labadaas maba bayna kaakaadinin cutba oo waayeel ahaa saddexdan reer bani umaye ugu weynaa qoyskan iyo abu cubaydat bn alxaarith oo ugu weynaa saddexdan reer bani haashim reer bani haashim oo kulligood reer bani cabdilmutalib ah yaa waxay is- way isdhaawaceen midba midka kale ayuu dhaawacay marka xamse iyo cali ayaa israaciyey odaygii cutbo ahaa ee dhaawacii adeerkoodna way soo qaateen markay soo qaateen dhaawaca ayuu u dhintay walamaa markii awshaka uu qarka u gaadhay aljeyshu ciidankii cala raxiili inuu ambabaxo maka waxay diyaarsatay ciidamadeediiba markii ciidankii ambabax uu yahay iltafata waxaa milicsaday ilaya aniga warka waxaa wata waxshi ibnu xarbi baa wata iltafata waxaa isoo eegay oo isoo milicsaday ilaya aniga jubayr ibnu mutcim wa qaala wuxuu yidhi hal laka war ma rabtaa yaa abaa dasama abaa dasamow fii an tunqida inaad ka badbaadiso nafta nafsaka naftaada min arriqi addoonnimadan aad ku sugan tahay inaad naftaada ka badbaadiso ood xorowdo ma rabtaa qultu waxaan idhi waman waa kuma oo li aniga ii sugnaaday bidaalika xorayntaa inaan naftayda addoonnimada ka xoreeyo oo na- addoonnimada ka badbaadiyo yaan u irkadaa oo xaggeen u aadaa yaa gacan igu siinaya qaala wuxuu yidhi marka jubayr ibnu mudcim ana aniga laka kuu sugnaaday anaadi leedahay bida- bihi xorayntaas iyo addoonnimadaa inaad ka badbaaddo anaa kuu haya qultu waxaan idhi wakayf oo sidee qaala wuxuu yidhi in qatalta haddii aad disho xamsata ibna cabdilmualib haddii aad disho oo cama muxamedin maxamed adeerkii ah sala allahu calayhi wasalam bicammi adeerkay haddaad u disho ducayma ahaa ibnu cadiy adeerkay oo ducaymat ibnu cadiy ahaa haddii aad u disho fa anta adigu catiiqun mid la xoreeyey baad tahay oo xor ah qultu waxaan idhi waman waa kuma oo yadmanu ii hubinaya ii damaanad qaadaya maan iska nidhaahna soomaaliga waa iska carabidii unbaa lagu celiyaa yaa ii damaanad qaadaya yaa ii kafaalo qaadaya yaa ii waasayana waa la idhaha war hebeloo waas keenso damiin keenso aad hadda damiin baa loo isticmaalaa haa hebel damiin baa lagu sii daayey waa qof odhanaya anaa waxaas hebel anaa keeni anaa wakiilka ah damiin bay tidhaah soomaalidu waasna waa la yidhaha waman waa kuma oo yadmanu ii damaanad qaadaya oo iwaasaya ii waasaya lii aniga alwafaa inaad oofinayso bidaalika arrintaa iyada inaad ii- ii oofinayso ii damaanad qaadaya qaala jubayr wuxuu yidhi man tashaau cid alle ciddaad doonto adiga dhinaca kale wala ushhidanna waxaan markhaati uga dhigayaa calaa daalika arrintaa annaasa dadka jamiican oo dhan kulli quraysh iyo dadka meesha jooga oo dhan yaabaan u sheegayaa marka intuu istaagay yuu yidhi haddii ogaada dad yahow haddii ninkaas heshiiskaasaanu gallay hadduu xamse dilo waa xor ee ogaada qultu waxaan idhi afcalu waan yeelayaa marka hadda xorriyaddeeda wax iga muhiimsan ma leh waa tahay wa ana aniga laha arrintaana iska leh qaala waxshiyin wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa haddaan iska sheekeeyay rajulan nin xabashiyan oo afrikaan ahoo aqdifu bilxarba eebada tuura afrikaanka saasaa lagu yaqaanaa eebo waa waran yar oo kulligii wada bir ah kulligii wada bir ah eebada ayaan tuuri jiray buu yidhi mad- halka waranku waa abri iyo sabarad bu- ku dhex jirta eh, maaragtay iyo jufo dambe intaasuu leeyahay marka aqdifu waxaan gani jiray buu yidhi oon ridi jiray bilxarbati eebada qadfa alxabashati siday afrikaanku u ganaan falaa ukhtiu ma gafi jirin falaa ukhtiu ma gafi jirin buu yidhi lama waayi jirin meesha aan raba lama waayi jirin shay-an waxoo armiihi aan ku gano amaan amaan ku toogto biha iyada lama waayi jirin marnaba marka saasna waan ahaa aniga iyo qurayshna way og tahay fa akhadtu waxaan horu soo qaatay xarbatii eebadaydii ayaan us- horu soo qaatay wa madaytu maca aljeyshi ciidankii ayaan soo raacay wa jacaltu waxaan bilaabay amshi inaan lugeeyo oon socdo fii mu'akhiratihi ciidanka gadaashiisa dambe qariiban meel u dhow min annisaa'i haweenka maxaa jira sababta famaa kaana ima sugnaanin lii aniga arbun wax arab arbun wax dan ah biqitaalin dagaal quraysh dagaalkeeda wax alla wax iga galay iyo wax muraad oon ka lahaa wax dan iyo muraad oon ka lahay ma jirin dantayda waa xamse uun wa kuntu waxaan ahaa kullamaa mar kasta oo marartu aan maro aan soo maro bihindi hindi markaan soo maro hindi gabadha zawji abi sufyaan ahayd waa hinda bintu cudbe ah markaan anigu soo maro iyadoo socoto ow marat bi ama iyadoo ay soo marto oo waraceeda ay aragto alxarbata eebadii oo tal- tatalamacu werhwirhaysa werhwirhaysa fii yaddii gacantayda iyadoo ku jirta werhwirhaysa taxta wahaji shamsi qoraxda nuurkeeda iyo cawirkeeda ay cawir mayso taquulu waxay ahayd tii tidhaahda yaa abaadasima abaadasimow ishfi wardhay oo bogsi yaa qulubtayada iyo cadhada iyo iyo colaadda nahaysa bogsi wastashfi dadkana bogsi kulli dadka wada bogsi saasay dhihi jirtay falamaa markii balagnaa aanu gaadhnay uxudan uxud oo waltaqa aljamcaani labada ciidan ay foodda isdareen kharajtu waan ka soo baxay aniga altamisu aniga oo raadsanaya ama beegsanaya xamsata ibna cabdilmutalib wa kuntu waxaan ahaa acrifuhu mid yaqaana min qablu hadda ka hor makay wada joogeen makana magaalo yar weeye walam yakun mana ahayn buu yihi xamsatu xamsa yukfi ama mid qarsoomnaya yakhfaa mid qarsoonaya calaa axadin ruuxnaba inuu ruux ka qarsoonaya ma ahayn maxaa jiray liannahu isagu oo xamsihii kaana wuxuu ahaa yadacu kii geliya calaa ra'sihi madaxiisa ayaa wuxuu saari jiray ama madaxa gelin jiray riishata nacaama baalgoray ayuu t- saas madaxa u gashanayay liyadulla su isu tusiyo al aqraana nimankay isku ayniga yihiin calayhi siduu u tusiyo ninkii ragahe soo aadaya kamaa sidii kaana u ahaa yafcalu kuwa sameeya duwl dawul ba'si nimanka dagaalyahanada ah oo min shujcaani alcarabi carabta geesiyaasha ah darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim